shirkanu ujeeddadiisu waxay ahayd in lagu baraarujiyo xog looga xog waramo lala socodsiiyo fursadaha maalgashi ee ka furan somalilan ka jira somalilan sidaa daraaddeed waxaa ka soo qayb galay maalgashiyaal badan oo caalamka ah oo afrika iyo maxayto bariga dhexe iyo meelo badan shirkado badan iyo dowlado badan baa ka soo qayb galay runtii si wanaagsan baanu u dhacay waxaanuna rajaynaynaa inaannu in badan ku dhiirigelinay oo maxayto aanu qulubtooda u soo jeedinay inay eegaan arrimaha iyagaa iyo maalgashiga iyo fursadaha ay ka heli karaan somalilan wasiir waa sanadkii labaadood qabanaysaan marka muxuu oga duwan yahay kii kan ka horeeyey mise jiraan maxaa miro dhala shirkii hore kaleeto mawduucyadaa kala duwan mawduucii sanadkii hore iyo kan iminku mawduucyo kala duwan bay ahaayeen kii hore badanaaba wuxuu xagga ganacsiga isugooshka iyo maxaato badeecadaha kala iibsigooda iyo isla xidhiirka iyo halkaasuu ahaa aad buuna midhodhal u ahaa oo waxaanu aaminsannahay in muddadaas wax isdhaafsi badan iyo wada xidhiir badan iyo ganacsigoo kobca wax isdhaafsigoo kobca inay dhacday kanu wuxuu ku saabsanaa shirka kanu arrimaha waxaa layidhaha infrastructureka kaabayaasha dhaqaalaha ee maxayto wadooyinka dekadaha isku xidhnaanta waxyaalaha isku xidha caalamka ayuu ku saabsanaa iyo waxyaalaha macdanaha iyo waxyaalaha dhulka lagala soo baxo dhulka hoostooda ka soo baxa wixii fursade ee ka jira arrimaha iyo xagga maxaato tamarta iyo waxaan la yidhaha enerjiga arrimahaasu ka saabsanaa wixii somalilan ka jira iyo oo markaa fursadaha maalgashi ee arrimaha ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ku saabsan ayuu ku saabsanaa si wanaagsanna waa loo yimi shirkado badan oo qaarkoodna somalilan iminkaba ka shaqeeyaan yaa ka mida kuwa way badan yihiin d b wel baa ka mida kuwo badan oo kale baa jira oo ka warbixiyey oo macdanta iyo wadooyinka iyo dekedaha iyo dhinac walba ku jira way wada yimaadeen si wanaagsan bayna uga hadleen runtii dhiirigelin badan bay sameeyeen oo ay ganacsatada iyo maalgashiga dadka doonaya ay ku dhiirigeliyeen in halkaa fursada ka jiraan marka si wanaagsan baa looga soo qayb galay waxyaalahaasaanu kan ku saabsana kaga doonaa kii hore marka maxaa is leedahay marka ma jiraan wax shirkado ama hay-ado cusub oo ballanqaad ama doonaya inay maalgashadaan somalilan oo halkan ka hadlay de dabcan markiiba ku odhan maayaan waa dhaqaaqaynaa laakiin waxaad ka eegaysaa yani siday u daneeyeen danaynta ay danaynayaan iyo siday u jeclaysteen iyo sida ay xog u doonayaan waxay markiiba shirkadihii la kala kaxaysteen oo qoloba gaar ula faqaysay shirkadaha ama dalkii u warhaya ee xogta haya ama madaxda kale madaxdii dowladda inta iyadii ka joogtay iyo cid kasta oo ay islahaayeen waxaad ka helaysaan xog markiiba markay warka dhegeysteen su-aalihii bay aada u badiyeen baanalaa dadka u warramay oo ka dooday xoog uga dooday arrimahaas waxaan qabaa inuu aada u soo jiirtay shirka kanu maalgashi badan iyo mataqaanaa ganacsato badan